colaadaha ka jira magaalada laascanood iyo hareeraheeda ayaa saameeyey qaar ka mida xolo dhaqatada wariyaha magaalada laascanood ee v o a cabdikariim ololo ayaa la kulmay cabdiraxmaan jaamac mire oo ka mida dadka xoolaha ku dhaqda duleedka laascanood wuxuuna ka wareystay sida ay colaada u saameysay xolo dhaqatada
walaahi xoolaha dee xabaddu way saamaysay oo dee deegaankanu anagu awalba iska deganan deegaanka magaalada agteeda markii xabaddu bilaabantayna dee waxay noqotay xoolihii in la yaro durdurkiyo oo xabadda laga yaro fogeeyo marka alxamdulilahi rabbilcaalamiin kolley anigu dadka aadka u fogeeyey mayahe magaalada dusheedaan weli iska joogaa magaalada waxaanu jiraa laba kilomitir wax intaa uu meelaha gaadhay ama saddex kilomitir laakiin dad badan baa jiro adigu miiyo fogfogeeyey geelana dee wuxuu dadka uu ku fadhiyay magaalada awalba wuxuu ku fadhiyay dadka oo caanaha ka iibsan jiray dadkiina markay qaxeen xoolihii waa laiska yara kala kaxkaxeeyey oo baadiyaha la geeyey markaa saameyntaasay ku yeesheen dadka xoolaaleyda ah ee degan deegaanka magaalada laascanood sida dadku u qaxay baa xoolihuna u qaxeen bal waxaad iga warantaa maadaama dagaaladu markay dhacaan oo kale bal sida ay u saameeyeen iyo khataraha ay galeen dadka xoolaha magaalada hareeraheeda ku haysta ee weliba caanaha ka keeni jiray wallaahi geelal badan baa joogay cabdikariinow oo aada u badan oaan haddeer dee aan lasoo koobi karin qaar garowbay aadeen erya garowbay haddeer geelasha badankoodii aadeen waxaa dilaascanood joogaa waa geel aan aada u yaroo fara ku tirisa annagu waxaanu samaynaa subaxa xabaddu dhacasana xaggaa buurahan u sii daynaa subaxaysan xabaddu dhacayna jeexyadiisaasaanu ku sii daynaayo waa halkaa labada ciidan dhexdoodu daaqaado kaygu wuxuu joogaa halkaa shirkadda laska agteedu daaqaa iyo inta u dhexaysa geerhkeena jabuutaawi waana meesha ciidamada ugu badan joogaan meelo badan oo aad xoolaha u foofin jirteen ama aad daaqi jirteen hadda suurtagal idiin ahayn inay daaqaan geela caanahaad ka keeni jirteen ha wallaahi wey jirtaa oo geelu darantu aadi jiro xagga dhoodidu geli jiray hadeertana dhoodidii ciduma aado laamigaba xagga xagga ugama degato geelasha jooga xataa caana lagama keeno oo waa nimanku dhinacay u yaro badan yihiin weeyaan nimankaa somalilan laleeyahay meesha jooga ee halkaa jooga ayadaa waran baa aagaa jooga markaa cidimo ma aado waxaa la joogaa badanaaba dhanka koonfurta iyo dhanka bariga magaalada laga yara joogjoogaa magaalada laascanood hadda waa aragnaa dadka ku hadhan aad bay u yaryihiin caanahaad adigu keento oo kale xaggee u iibgeysaa maalintii oo kale intee galaas baad keeni jirtay bal iiga sheekeeyo saameynta idinku yeelata dadkii dee magaalada caanaha iibsan jiray caruurta iyo dadka waayeelkaa bay ahaayeen waxaa caanaha loo iibin jiray cidna caano badan kama keento waxaa dee laga keenana meherado yaryar baa qaato maqaaxyo shaha ku cadcadaysta dadkii caanaha cabi jiray magaalada wuu ka maqan yahay markaa saasaan caano badanba looga keenin oo aan caano badan geela hadeer looga keenin marka waxaa kaloo jirta dee magaalada waa laga qaxay dadkaasa caanaha iibsan jiray dadkii ka iibsan jiray markaa saasaa dhaqaalihiina dee uu noqday inuu noqdo inaan geeli waxba laga keenin caano badan
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan jaamac mire oo ka mida xoolo dhaqatada nawaaxiga laascanood wuxuu u waramayay wariyaheen cabdikariin olol